waxaynu halka kan ummadda soomaaliyeed dadka muslimiinta ee arkaya iyo reer puntland ba ugaga soo jeedinaynaa baaq ku saabsan badbaadin la badbaadinayo dadka reer puntland oo ay ku dhufatay abaartii ugu xumayd ee soo martay abid ee xaaladda lagu nool yahay waa mid gaarsiisan in duunyadii ay sii daba yar tahay dadkiina loo baqayo waxaynu doonaynaa inaan meesha tan ka caddayno xanuunka aynu ka xanuunsanayna arrintaa iyada ah in la isu wada taagay oo aan loo kala maqnayn dawlad shacab ganacsato qaybihii kala gedisnaaya ummaddu ay ka koobnayd loona wada heellan yahay sidii wax looga qaban lahaa sidaa darteed baan ugu wada baaqaynaa dhammaan inta codkeenna uu gaarayo iyo intii waxa weeye ii sheeg xogteenna ay u timaado inay ka qayb qaataan gurmadkaas aynu doonayno in lagu daba qabto oo lagu caymiyo dadkaa dhibaatadu ay ku dhufatay oo weliba u badan reemiyiga oo xoolihiina ay dhaafeen haddana naftooda iyo halista ay ku jirto
rajaa la qabay xoolihii ha baxeen laakiin cid walba waxay islahayd roobkiibaa idiin da'ayaho ayaama kadib xaaladdu waa xalismaysa wakhtiga hadda markuu dheeraaday hal mar ayaa wax walba maxaan ku rahda isla dumayn sida naloo sheegay labadii asbuucoo ugu dambeeyey taqriiban xoolihii kala bar ama wax ku dhow ayaa dhintay gobolka bari meelo ka mid ah gobolka karkaar gobolka sanaag gobolka sool weliba meeshay iska galaan labadaa gobol gobolka mudug koonfurtiisa bari iyo maxaan ku leey barigiisa qaybo ka mid ah gobolka nugaal koonfurtiisa iyo barigiisa qaybo ka mid ah dhib weyn baa jidha dadkii waxaa isugu darmaday xoolihii oo dhammaaday haraad cuntola'aan dadkiioo roob sugayey oo awalnina uusan diyaargaroobin xaaladdu runtii waxay maraysaa meel khatar ah maanta waxay taagan tahay runtii yaa maali jiray soomaalidu markay odhan jidhay aladiina yunfiquuna fii saraa'i waaldaraa kuwa isu gurmada man faraja canku mu'minin kurbatan faraj allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama waa maalintii nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam dirhamun sabaqa mi'ata alfi dirham hal dirhan ayaa wuxuu ka hor ka qaalisan yahay oo ka ajir badan yahay boqol kun oo dirhan maxaa yeeley waa hadba xaaladda lagu bixinayo maanta toban hal doolar qofkii bixiya waxaa laga yaabaa qof haraadnaa inuu ku badbaadiyo mid gaajaysnaa inuu badbaadiyo dumarkii carruurtii baa li'anaysa dumarkii baa li'anaya waayeelkii baa magaranaysaa li'anaya dadkii xaaladdu meel adag bay runtii maraysa marka guud ahaan baaqa iyagu waxaa weeye cid walba dibad iyo gudaba iyo aan waxba lala baqayn qof walba intuu heli karo wax allaale hala gurmado kii doolar heli kara kii ka badan heli kara kii kiilo heli kara kii mare heli kara waxaan loo baahnayn ma jiraan waxaa marka waajibina ku ah inaan ka qayb qaadanno sidii loo badbaadin lahaa oo gacan fiican looga geysan lahaa oo maanta waxa weeye waa guntifur wax la kala jeclaysanayaa ma jirto qofku hadduu mar bixiyo mar labaad waa inuu bixiyaa hadduu mar labaad bixiyana mar saddexaad waa inuu bixiyaa dadka ilaahay hantida siiyey waxa loogu dhiibay waa imtixaan waana lagu eegayaa sida uu walaalkiisa baahan ugu naxariisto waana maalintii loo baahnaa waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada way dadaalayaan laakiin dadaalkooda inay labanlaabaan oo maanta nin kasta xoolihiisa bar bixiyo sidii ummaddaas loo badbaadin lahaa walaalahayna dhibaataysan caafimaad darradu hayso biyo la'aantu hayso gaajadu hayso hoyla'aantu hayso xoolihii ay ka dhammaadeen waxaa la rabaa in gacan fiican la siiyo waxaan rajaynaynaa inaad ka qayb qaadan doontaan oo aad gacan ka geysan doontaan bismi illahi raxmaan raxiim dhammaan waa idin salaamayaa salaan ka bacdi maanta oo taariikhdu ay tahay lix iyo labaatanka bisha novembar ujeeddada aan u qabanayno war-saxaafadeedkan ama baaqan waa laba qayboodba ugu muhiimsan qaybta hore waxaanu caalamka meel kastuu joogaba tusaynaa in puntland ay u midaysan tahay hawshan dhibtan haysata guud ahaan reer puntland isla markaana ujeeddada labaadna waxay tahay isbaraarujin qof kastaa meel kastuu joogo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa meel kastaba inuu aqoonsan yahay ama ku wacyi gashan yahay maanta wax lala hadhaay inaanay jirin taas aawadeed waxaan leeyahay sida culimmada iyo ganacsa guddoomiyaha ganacsataduba u sheegay ilaahay ducadoodii haynoo aqbalo isagaa qaadiro qafuururaxiime abaartanna aaran alla haynoogu bedelo colaadan iyo dhibtanna ilaahay nabadgelye iyo barwaaqiya bashbash haynoogu bedelo runtii waaman riyooday waxaan roob baan ku riyooday habeen horey hayd ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanu riyadayda in badanna waa tuugna ilaahay ummadoo dhanna waa tuugaysaa ilaa hadow naga aqbal aduunbaa aqbali kara aduunbaa dhib dhibatan iyo walwalkan iyo qaxarkanna haysta adaan naga saari kara intaa kabacdi waad u jeedaan meeshan waxaa ku midaysan dowladdii culamaaudiinkii ganacsatadii iyo shacabkii reer puntland baa u midaysan ku wada taagan ujeeddadaannu isu taagnayna waxa weeyaan hawshan iyadaa inaannu ka midaysannahay qof kastaa barta uu joogana wixii uu qabtaay inay noqonayso wax ummadda faa'iido u ah waxyaabo fara badan oo dhowrkii maalmood ee soo socday oo shirar ah oo aannu wada haysannay wada lahayn baa jirtay go'aanna waxaannu ku gaadhnay waxyaabaha qaarkood sidii ay wuxu socon jireen marnaba inaanay u socon bal marka ugu horraysa sidii wasaaradda arrimaha guduhu horey ay idinku caddaysay biyaha biyo ka qaalisan booyaddii boqol dollar insha allah ma dhici doonto waxyaabo fara badanoo aannu ku sahlayno inay arrintaasi hirgashana waannu samaynaynaa fakarka labaad wuxuu ahaa meelaha qaarkood ama bedidooda boqolkii siddeetan iyo shan biyuhu inay konton dollar ay noqdaan sababaha aannu uga dhignay taas waxay tahay baahida taagan iyo ceelasha oo dhammaantood ama dawladdu ay qoday ama dawladdu habkii loo qodayey iyadu mas-uul ay ka tahay oo ay keentay heedabaha qodeene marka maadaama caynkaa tahay maanta ceel la kala leeyahay ma jirto haddii uu yahay ceel shaksi leeyahay iyo haddii ay tahay ceel ama hay-adi qoday ama dawladi qoday ceel kasta oo qodan dadku ma kalena maanta waayo waxaannu isku dayaynaa ilaah baa wax badbaadiya ilaahay haynaga badbaadiyo laakiin innaga dadaalaan lalaygu yidhi laynagu yidhi dadaalkii inaan ka dhabayno oo qof kastaa wixii uu hayo ama dhaqaalo ama biyo ama cunto nooc kasta oo ama dawo nooc kastaoo hayaba inuu u furo oo ku soo dhoweeyo oo la doono kuwa tabaalaysan sidii horeba loo yidhi dee ummadda dhaqaalaheeda lafdhabar waxaa u ahaa xoolaha nololla iyagaa u ahaa haddii xoolihii baxaan oo sida la sheegaya hadda in ka badan boqolkii lixdan ama toddobaatanba ay already dhammaadeen iyadoo sidii caadadu ay ahayd afar shan bilood oo dambe yacni ay ahaanayso roob in la sugo wixii xayska ka baxsan xays baa daa laygu yidhi hadduu da'o dhinaca ilaahay deeqiisuna waa furan tahay laakiin sida caadadu aynu ka hadlaynaa dhinacan xeebaha ayuu ka da'aa mid khayr qaba allah inooga dhiga laakiin caadada waxa weeyaan shan biloodoo dambe biyola'aantaas wixii ilaahay keenan ilaahay waa ka baryanaa dadku aad buu u tuugaya marka maadaama culaysku uu badan yahay in qof waliba culayska uu la wadaago walaalihii ayaa loo baahan yahay waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba abaartan cid soo martay ma ay jirto runtii dabadheer baa laga sheekaynayey badiba abaar mar keliya dalkii ku wada habsata waa markii ugu horraysay afar shan lix bilood waxaa weyaan februar baan xusuusnaa intii ka dambaysay inta shir ee laysugu yimi iyo inta baaq ee dowladda puntland ay soo saartay dadaalku waa meeshiisa laakiin wax kastooo la qabtay oo horey loo soo qabtay wax ku filan maaha maalinba maalinta ka dambaysa culayskuna wuu sii badanayaa baahidu way sii badanaysaa dhimashada xooluhu waa badanayaan dadkiiba iminka laga baqsan yahay runtii inay yacni dhimashadoodii ay bilaabaan shalay nin ganacsadaa wuxuu yidhi anigoo laascanood ka soo socda waxaanu aragnay inuu gacanta taagayo aan hadliba karin biyihii aanu haysanay ku jiray quraaradahaanu isugu isugu dardarra ilaa xadkaasay gaadhsiisan tahay arrintu marka ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto guud ahaan iyo gaar ahaan reer puntland waxaanu u sheegaynaa hawshan haddii aan loo kicin oo midnimo iyo walaaltinimo iyo islaamnimo iyo nooc kastaba haatee aan loogu kicin way adkaan doontaa inaynu xalu hellaa waxaanuu sheegaynaa hay-adaha nala shaqeeya ee dalka ka shaqeeya sidii hore aad waxu maanage garayn jirteen marnaba ha sugina waxaa dhacda marmarka qaarkood inaad taahdaan baahidan yar waxaanuu haynaa meel hebla oo meel hebla maxaan ahayn ma siinayno hay-aduhu diyaar ha u diyaar garoobeen meesha ay ku astayso dowladdu bikoos dowladdaa og baahida haddii maanta aad maanta u keentay qoladan oo ay laba maalmood sii noolaan karaan dowladdu waxay u duweysaa oo siinaysaa dhaqaalihii meesha maanta khatartu ay ka taagan tahay waxaanu leenahay hay-aduhuna dowladda ha la shaqeeyeen muxuuaha wasaaradaha hay-adaha qaarkood la shaqeeyana waxaanu leenahay wixii cillada in dowladda aada la soo aada la soo kaastaan madaxtooyada waxa weeyaan tallaabo cad baa laga qaadayaa hay-adahana horena waan ugu sheegnay iminkana waanu sheegaya war-saxaafadeedkanna waanu ugu sheegaynaa sidii hore marnaba ha ku talagelina waxaa meeshu taagan tahay nolol iyo geeri oo geerida hadda loo dhoweeya xoolihii oo- oo reydi ay geerida u dhiyihiin waxaan leeyahay intii shirka soo qabatay intii ka soo qayb gashay inta eh, joogta iyo intana maqlaysaba aad iyo aad baanu idinku mahad celinaynaa Do- eh, roob doontana en, eh, oo had iyo jeer wasaaradda eh, cadaaladdu en, ay runtii ku eh, ay iclaamiso roob doontana ha la yimaado ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa mid khayr qaba waan hubaa qunuuddii iyo roob doontii maalin walba waa socotaa salaad kasta oo subaxoo la tukanayo makhribka waan arkaa mar walba waa taagan tahay ilaahay waxaan leeyahay ilah waa nagu qadin adaanu ku weydiisanaynaa adaa awooddaa leh hay-ad baan lahayn dowlad baan lahayn Eh, waad ka sheekeen madaxweynuhu markuu ka sheekeynayey cabdiwali uu yidhi muxuuaha webiga mississippi baa hoos u degey maraykan oo dhan baa gilgishay moogta intuu biyihiisa hoos u dhaceen maantana innagu goojo biyaa baynu ka hadlaynaa marka min fadlakum waxaan idinka codsanayaa ha loo kaco ha loo gurmado weliba qolooyinka dibadda jooga waxaa laydinku qaylinayaa waa ummaddiinni weeye waa reerihiinnii cid kale maaha waxa weeyaan kuwiinna wax soo tara oo ummadda soomaaliyeed wax soo tara oo reer puntland gaar ahaan maadaama ay tahay meesha dhibta ugu faraha badani ay haysato waa colaad waa abaar waa doorashooyin waa nooc kasta dhibi hadday jirto runtii maanta waana dhex taa laakiin ilaah baa nuu leena mar walba waxaan leeyahay ummadda sooma ee reer puntland isku tashato aad iyo aad baan idinku mahad celinaa wabilahi towfiiq